waxay ahayd kulankan ujeedadiisu waxay ahayd kulan aan ku taageerayno madaxweynaha iyada ismaaciil cumar gelle markii loo calaama saaray afraadee loo calaama saaray madaxnimada jamhuuriyadda jabuuti uu ku guulaystay foodkiina uu ku guulaystay si xorriyada si dimuqraadiyada oonan lahayn midmadow lahayn yaa ka soo qayb galay waxaan arkaya jaaliyada badan oo wadamo badan oo kala duwan ka yimi halkay ka kala yimaadeen hadin kuaad
jaaliyadaha reer jabuuti dibadda ku nool waxay ka kala yimaadeen faransiiska ingiriiska u k waxay ka yimaadeen maxaan kuleedahay maraykanka waxay ka yimaadeen maa canada waxay ka yimaadeen aduu qaaradda yurub iyo americaba way ka wada yimaadeen
ambasadore dhowaan baa somalilan lagu soo magacaabay dabcan munaasabadana dee waxa weeya munaasabad kamid a kuwii ugu horreeyay dee somalilan jaaliyadeeda ay qabto islamarkaana goobtan isku yimaado maxaad ku tilmaami karaysa xiriirka somalilan iyo jabuuti waxaan ku tilmaami karaa xiriirka somaliland iyo jabuuti waa xidhiir qoto dheer oo walaaltinimo wada shaqayni ka dhexayso qadarin ka dhexayso oo si wanaagsan u wada shaqayno oo maanta bilaamin oo hore u bilaamin oo taariikhiya haddaan ambasador ku weydiiyo waxaa jirta qodob muddooyinka ugu dambeeyey warbaahinta bulshada iyo siyaasiyiin reer somalilan ay ka hadleen oo ahaa ku saabsanaa brotocoolka somalilan madaxweyneheeda lagu soo dhaweeyey jabuuti iyadoo reer somalilan ay ka hadleen siyaasiyiin iyo dadweyne caadiiba iyada taasi siad u aragtaan ka mawqif ahaan dowladiina waxaan u arkaa anigu khaasatan iyo jamhuuriyadda jabuuti horta somalilan waa dad walaalahaya waa dad aan isku aanu diin iyo dhaqan iyo dad mid haatay wadano kala maarsanin waxaan u aragnay taa ay waxay sameeyeen anaku sidii ugu wanaagsanay baan usoo dhaweynay ee madaxda kale oo dhan ba loo soo dhaweeyey ayaan u dhaweynay aan usoo dhaweynay welibana waxaan fadalnay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maxamed axmed maxamed maxamuud siraayo ayaanu fadalnay laakiin dee nasiib xumo waxaa dhacday inay dadka qaarkood ay aflagaado madaxweynahayaga u geystaan marka aan waxaan odhan lahaa dee siyaasad baa wax kastaba waxa lagu xaliyaa maxaan kuahday diblomaasiyad baa lagu xaliyaa wadahadal ba laakiin telefishoonada iyo facebookyada ku tura anaku ma ogolin reer jabuuti madaxweynaha iyagu waa madaxweynihii jamhuuriyadda jabuuti karaamadiisii sitaa sharaftiisii haybadiisii iyo haybadii reer jabuuti oo dhan sitaa khaasatan aniguna gaar ahaan ma ogolin in la aflagaadeeyo waayo anaku ma jecelin inaan madaxweynaha somalilan iyo ooridiisa aan la aflagaadeyno waayo lama siin karayo damiirkeedu waa arrin diblomaasiyadeed oo dabcan muddooyinka ugu dambeeyay bay siyaasiyiin taagnaa somalilan ma kala xidhiidheen oo ma ka wada hadasheen oo qaabka ay wax u socdaan somaliland ba anigu khaasatan waan ka wada hadalnay khaasatan maxaan ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda waan ka wada sheekaysanay waxaan deedniri waxaan ku dhamaynaynaa si si diblomaasiyada wixii jiraba wasiirka si fiican baan isku afkaranay inayna waxa iyaku de wuxuu sheegay inay ka xuyin iyaku gabagabada haddaan ku weydiiyo waxa iyadana muddooyinka laga hadlayay heshiiska somalilan iyo shirkadda Dubai Wall ay ku wada galeen dekedda Berbera oo dabcan shirkadda Dubai Wall hore da Djibouti ay uga shaqeyn jirtay balse haddaan xiriirkeeda wanaagsaneyn iyo taas aad aragtaa anigu waxaan u arkaa taa horta waddan kastaba waxa weeye suveraan uu madax bannaan yahay qorshihiisa nidaamkiisa horumarkiisa isagaa ka tarsada annaka taasi lama khusayso hadday meeshay doonaan tagaan annaku wixii iyaka u dana iyakaa garanaya laakiin annaku taa waxaan u arkaynaa un in iyaku waxoogii ay horumarkoogii ay wataan ay de programkoogii iska wataan waxaan ka dhex galayna ma jirto